Magaalada Qardho ayaa laga dhagax dhigay dhismaha guryo cusub oo loo dhisayo dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaaladaasi, iyadoo qaarkood loo dayactirayo guryo horey ugu dhisnaa. Wasiiro ka mid ah Puntland, maamulka degmada Qardho iyo kan gobolka Karkar ayaa ka qayb galay dhagax dhigidda guryaha cusub. Guddoomiyaha gobolka Karkar, Cabdi Siciid Cusmaan, ayaa ka warbixiyay guryaha loo dhisay dadka barakacayaasha ah.
halkan waxaanu u taagannahay inaynu dhagax dhigno guryaha loo dhisaayo dadka danyarta ah oo yamaniinta iyo barakacayaasha ayaynu u taagannahay maanta oo ka kooban sagaashan guri runtii dadka halkan jooga waxay ka yimaadeen meelo kala gaargaara oo laga soo roray halakala keenay waxayna u badnaayeen dadka jaamacadda laga keenay dadka halka degan oo muddo cooshish ku jiray aad baa ugu mahad celinaynaa hay-adaha iska kaashanaya oo u n c r iyo n r c madaxdooda Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay kulanka dhagax dhigga ayaa dhankooda ka hadlay.
waa soo dhowaynaynaa een, waanu ku faraxsannahay aad baan uga mahad celinaynaa in ay hawshaa nala qabtaan Ee, bulshadii kale oo nagala qayb qaadatay oo bulshada magaalada ah ama kaamkaana waa mahadsan yihiin intaasaa raba inaan idhaahdo waxaanu nahay dadka meesha joogay ee ah waxqabadka hadda la wado ku guulaystay ayaanu nahay sidaa laajligeed mas-uuliyiinteenna iyo hay-adaheenna iyo madaxdeenna puntland tuntiba waanu salaamaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sidaa laajligeed waxaanu idin leenahay inaad noo badisaan insha allah tanna waa noogu guulaysateen insha allah haddana weli baahidu way sii jirtaa farxad weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo dhismaha sagaashanka qoys loogu deeqay oo loo dhisayo guryo sara iyo waawalna ku jira guryo cooshasho aan ogaa xaaladooda say ahayd labada hay-adoodba iyo madaxdoodaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa